haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan sheegay in la baabiiyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada gobollada waqooyi ee muranka uu ka taagnaa rooble ayaa go-aankan ku dhawaaqay isagoo xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada gobollada waqooyi ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddiyadu ku doorteen laba hoggaan islamarkaana uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu soo gudbin doono xilliga iyo goobta la qabanayo doorashada guddoonka guddiyada waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab e iyo garab b midoo rabo ahad ay isku doortaan wax la yidhaah ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed wakhtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiid wakhtiga ku habboon oo laisku afgarto waxaa laydinka doonayaa inaad waajibaadkiina aada u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama sanatoorka ah iyo midka soo dancaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba ina usinaataan la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhegaysanaya in la maqlo waa mamnuuc sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wadatashiga qaranka inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada wixii caqabad ah ee aada la kulantaan waxa aada ula soo laabanaysaan ra-iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah
dhinaca kale xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa toddobaadkan doortay xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo ah ilaa iyo shan sanatar xildhibaankii ugu horreeyey ee aqalka sare kasoo gelaya maamulka koonfur galbeed ee lagu doortay magaalada baydhabo ayaa noqotay sanatar zamzam ibraahim cali oo hadda ka tirsan aqalka sare taasoo ka adkaatay shariifo cusmaan xaaji kursiga labaad ee la doorta ayaa waxaa ku guulaysatay ahyaan aadan cabdulaahi oo ka adkaatay farxiyo nuur aadan kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya sanatar ilyaas cali xasan sanatar zamzam ibraahim cali iyo ayaan aadan cabdulaahi ayaa noqonaya labadii haween ee ugu horreeyey ee loo doorto aqalka sare ee cusub ee soomaaliya kuraasta kale ayaa iyagana waxaa loo doortay aadan cabdinaasir maxamed oo ka adkaaday maxamed xasan aadan doctor xuseen maxamed daahir oo ka adkaaday xasan maxamed nuur halka maxamuud maxamed cabdinuur garabey uu ka badiyey nuur baabul cadow maamulka koonfur galbeed ayaa ah kan labaad ee qabta doorashada aqalka sare iyadoo doorashadii ugu horreysay ee golahani ay ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa khilaafka u dhexeeya guddiga doorashada ee gobollada waqooyi ee soomaaliya iyo sidoo kale sababta maamul goboleedyada qaar aysan u soo saarin liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya magaalada hargeysana xildhibaan cabdirasaaq khaliif ayaa toddobaadkan loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ee lagu soo doortay doorashadii dhacday dabayaaqadii bishii may cabdirasaaq khaliif oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa codayn ka dhacday golaha kaga adkaaday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan yaasiin furatoon isagoo helay labaiyo afartan cod halka furatoon uu helay sagaal iyo soddon cod xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa isbahaysi ku ahaa codayntii toddobaadkan dhacday labada xisbi ayaa doorashadii koob iyo soddonkii may ka helay kuraasta ugu badan xisbiga wadani ayaa noqday kan kuraasta ugu badan ka helay golaha wakiilada ee somalilan wuxuuna helay koob iyo soddon kursi halka xisbiga ucid oo galay kaalinta saddexaadna uu helay koob iyo labaatan kursi xisbiga talada haya ee kulmiyana waxa uu helay soddon kursi dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay toddobaadkan inay qabsadeen magaalada camaare ee gobolka mudug oo in muddo ah kusii siqayeen sidaasi waxaa idaacadda v o a u sheegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida saraakiisha ay sheegeen ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaanka camaara oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku sugnaayeen sanadihii u dambeeyey aan kusoo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada gobolada waqooyi ee muranka uu ka dhashay haddaba maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxaa heshiis la-aanta guddigan ay ku keeni karto geedi socodka doorashooyinka soomaaliya
midda ugu weyn oo dadka dhan ay macnaha ka cabsanayaan waxay tahay in uu keeno dib u dhac dib u dhacasayto qofna uusan filinayn inuu imaado midda kale waxay tahay macnaha in kalsooni xumo la tusiyey dadka reer somalilan ahna dadka ka shaqaynaya midnimada arrintan marka waxay gadaal u dhigaysaa in negotiation cusub la suubiyo waktigan uu sii dheeraado hadda ra-iisul wasaaraha guddigii ayuu kala diray wuxuu sheegay arrintaas in isaga looga fadhiyo marka muxuu ku dhammayn karaa ayaad isleedahay ra-iisul wasaaraha isaga haddii xalka laga sugayo ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xallin karaa arrintaasayto in heshiiskii lagu heshiiyey in guddiga macnaha lakala qaybsado uusan hilmaamin taas waa midii macnaha waxa waaye keentay in macnaha qaarna ayaga xukuumadda ay soo magacaabaan qaarna ay soo maga reer somalilan soo magacaabaan marka anigu uma arki xal in uu u kala diro isagoo ogsoon in heshiiska uu ahaa in qayb iyo qayb laisugu imaado waxa la isku haysta waxay tahay qofka hogaaminaya waxayna taas ku habboonaan lahayd in guddiga naftigiisa loo daayay inay qof iska soo doortaan ama in laba cojeer ay suubiyaan oo laba madax loo suubiyo si macnaha waxawaaye qaar mid ka socda dhinaca xukuumadda iyo mid ka socda macnaha dadweynaha reer somalilan marka waxaan qabaa in prime ministerka sida guddoomiye cabdixaashi uu ka codsaday inuu u dhogolnuglaado heshiiskii waxaa jirtay in toddobaadkii hore ee gobolada ama maamul goboleedyada ee jubbaland iyo koonfur galbeed ay doorteen senataradii ugu horreeyey ee aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya laakiin maamul goboleedyada kale ee hirshabeelle ee galmudug iyo puntland ilaa iyo hadda ma aysan soo saarin liiska dadka ku tartamaya ee xubnaha aqalka sare maxaa hortaagan ayaad isleedahay oo dib u dhacyadan u sabab ah hirshabeelle sidaa ka maqlaysa ayaantaan iyaga naftigooda ayaa khilaaf dhexdooda ka jira marka anigu waxaan u badinayaa khilaafkaasita awgiis inuu yahay waxa keenay galmudug sidoo kale iyadana macnaha waxay iila eg tahay macnaha inay noqon doonto meesha macnaha highly contested meesha kuraasta ugu qaalisan marka ay noqoto ama qarash lagu bixiye ahaato ama macnaha waxawaaye cambaynkeeda ahaato sidaas awgeed waxaan u badinayaa in labadaas state wax internal ah oo iyagu siyaasad gudahooda ah inay tahay dhileegin u imaaday midda puntland haddaan gooni u dhigay iyada waxay ila tahay inay isha ku hayso arrintaa somaliland keentana khilaaf cusub marka anigu waxay ila tahay in puntland isha ay ku hayso arrintaan soo cusboonaasa soo cusboonaatay hadda siday wax ku socdaan markaad qiimayso iyo jadwalka ay soo saareen ee guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee heer federaal ma kula tahay inay isla falgeli karaan oo isqabanayaan
siday aniga ila tahay macnaha haddii ay faragelin ay bilaabato macnaha isjijiid iyo ay isu awood sheegasho way adag tahay in heshiiskaanito hore uu socdo mid shaqeey uu noqdo ee madasha ee wadatashiga qaranka ay ku wada jiraan ee maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxaa la gudboon ayaad isleedahay si arrimahan murugsan ee marba marka ka dambaysa dib usii dhagaya doorashooyinka ee xal looga gaaro waxaa la gudboon wixii lagu heshiiyey in macnaha waxawaa cid kasta cidka dhinacyada oo dhan wixii lagu heshiiyey inay tixgeliyaan kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka